Warshadan oo ah mid dhalinyarada si iskood ah ay u bilaabeen kadib markii ay heleen tababaro iyo aqoon ay kala soo laabteen dalka dibaddiisa, waxay go'aansadeen in ay soo saaraan saabuunta dharka lagu dhaqo iyo shaambooyin, kuwaas oo dalka dibaddiisa laga keeni jiray. Ujeedka mashruucan ayaana ah in la helo badeecado gudaha lagu farsameeyo, laguna beddelo saabuunta laga keeno dalka dibaddiisa. Cabdicasiis Aadan Cabdi, oo ka mid ah aasaasiyaasha mashruuca, ayaa sheegay in ay doonayaan in ay abuuraan shaqo iyo sidoo kale adeeg bulsho, maadaama ay dareemayaan baahi weyn oo loo qabo badeecado nadaafadeed oo gudaha dalka lagu farsameeyay. Haddana ay magaalada Kismaayo noqotay meeshii ugu horreysay oo ay ka hirgeliyaan tijaabadooda mashruuca soo saarista saabuunta iyo shaambooyinka. Waa kan Cabdicasiis Aadan Cabdi oo ka warbixinaya mashruucan iyo waxyaabaha ku dhaliyay inay bilaabaan.
aad baa u mahadsan tahay saabuuntan waxay ahayd fikir ay isku darsatay ee, dhalinyaro ka timid ee, xarooyinka dhadhaab wayna u hergeshay ee, maadaama ay soo qaateen xirfadihii saabuunta lagu samayn lahaa iyo aqoonteedii ay lahaayeen waxay aad isugu dhabarjebiyeen in s- warshadiina la keeno saabuuntiina la sameeyo ee, walow aysan ka xaqabtirin weli saabuuntii ay, ay sameeyeen dalka ee, dhexdiisa aysan ka xaqabtirin oo dibadaha laga keeno competition fara badan uu ku socdo ayagii ay yihiin dad maxaa la dhihi jiray isheeg hadda un soo kobcay oo hadda wax soo soo saarkooda hadda bilaabay competitionada faraha badan marka laga reebo daily waxay soo saaraan saabuuntan iyagoo ka soo sameeya ee, waxyaabaha kala duwan oo harbalka ah hadda ee, waxaa aad iyo aad maxaa la dhihi jiray isheeg aan ugu faraxsannahay inaan rabno inaan sameyno geedka la yidhaahdo kastarka saliidiisa in hadda laga sameeyo geedka la yidhaahdo gabaldayaha oo dadka beeraleyda aad aysan weliba ugu maxaa la dhihi jiray isheeg firfircooneen in ay dadka beertaan oo saliidiisa lasoo saaro maadaama hadda saliidaha ugu qaalsan iyada ay tahay waxaa hadda annaga aan ka sameyno waa palm oil palm oilkana aad baa looga fiican yahay saabuunta sidaasaan ku sameynaa waa hashi warshad ee maanta taala maalinkii waxaan soo saarnaa afartan iyo sideed karton Ah. afartan iyo sideed daqiiqadaasaa la qaadanayaaba Ee, dadka magaalada waxay ku gataan oo aysan tan kale ugu baraarugsaneyn midda kale hadda gacantaada sidaa ku dheer riix ma jilicsan waa adagtaa dad dibadda ka timaada waa mid bac ku sajalaysan ka gacantaasaa u dhexgeliso ama asaga tiraahdo kala jabaysa waayo Ee, tan marka dadka waxay aad ugu doorbidaan biyaha dhanaanka iyo qareerka iyo macaanka talagalnay oo daawooyinka iyo kiimolka aan ku darnay ayaa maxaa la dhihi jiray ii sheeg ee, ka saacidaya in biyahaas saddexda ah dharka loogu dhaqo aysan waxba iska bedelin waxay kaga duwan tahay ee, horta bahashan waxaa laga sameeyaa faat ama waxaa loo yaqaana saliid annaga waxaan sameynaa ama aan ku sameynaynaa dadka hortooda ee, bahasha bannaanka ka timaada waxana waxaa lagu sameeya ay tahay faat adduunkana maanta aan naqaano ee, maxaa la dhihi jiray ii sheeg sida lasu dhex yaal ma naqaano taa waxaa laga soo sameeya laakiin annaga tan aan sheegi karna waxaa laga sameeyo tan waa chemical saddex hol la isku daray weliba afar hol la isku daray baarfuunkeedii iyo maxaa la dhihi jiray ii sheeg saliidaheedii intaasaan ka sameynaa